bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka guddoomiyaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa guddoomiyahaga beddelaana gartaya yaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay labaatan iyo saddexda bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saakayna kugu hayna aad ku dhagaysan doontiin waxaa qeyb ka ah guddiga dowladda federaalk ee soomaaliya doorashooyinkii guddoonka oo ka wada hadlay dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka barnaamijka falaqaynta wararka ayaanay kugu haynaa waxaad kaloo maqli doontiin maamulka puntland oo ka hadlay xildhibaan lagu dilay kana mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo barnaamijka ayaana kaga soo gudbi doonaa waxa ay ka yidhaaheen dilka xildhibaankii ka tirsanaa golaha deegaanka ee lagu dilay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ciidamada danab ee dowladda soomaaliya waxa ay fuliyeen howlgallo qorshaysan wasaare intailaag ayaa ka dhashay howlgalkaasi barnaamijka ayaan ku dhagaysan doontiin waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta aad ku dhagaysan doontiin tirada dadka u dhintay cabsida ay ka qabaan cudurka coronavirus sababtu maxay tahay barnaamijka ayaanay kugu haynaa saakay soomaaliya shiinahana waxay ka shireen ka hortaga cudurka coronavirus barnaamijka ayaanay kugu hayaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontiin xubintii kalabaan qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontiin gabagabadana waxaad dhagaysan doontiin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin intaanu ku guda jirno tabinta barnaamijka falaqaynta wararka anigoo mahad ayaan la socodsiin doona saakii u diyaar garooba saaxiibayaal barnaamijka faahfaahintiisa kale kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaan ka raali gelinaynaa cilad farsamo awgeed oo dhacday barnaamijka ayaana gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa gobolka jubbada hoose xasan maxamed aadan ciraaqi taliyaha ururka shanaad ee ciidanka danab oo la hadlay warbaahinta iyo waxa uu sheegay inay howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada ay ku burburiyeen saldhigyada al-shabaab ay ku lahayeen gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay taliyaha inay saldhigyada ay ciidamada ay burburiyeen ay ahaayeen ilaa saddex saldhig haatanna ay goobahaasi haystaan ciidanka danab ee xoogga dalka waxa uu hadalkiisa inta uu ku daray in saldhigyadaasi ay ku sugan yihiin ku sugnaayeen saraakiil ajaanab iyo kuwa soomaaliya isugu jiray kuwa ay ciidamada xo- xogtooda ay heleen sidaasna ay weerarada ugu qaadeen ugu dambeyntii taliyaha ayaa sheegay inay shacabka reer jubbaland looga baahan yahay inay ciidamada la shaqeeyaan kuna taageeraan howlgallada ay ka wadaan deegaanadaasi
la kacaanoole oo inta badan maaragtay ay ku dhuumanayeen muxuu ah niman ajaanib ahoo waxa weeyaan argagixisada ka mid a Ee, qaybo kale oo muxuu ahay hogaamiyeyaasha argagixisada oo soomaalida ah marka la kacaanoole oo runtii waxa weeyaan een, muxuu ahaa riboot fara badan aanu ka helaynay bay ahayd marka lagtaa caanoole lag weyn oo maaragtay waxa weeyaan in bad inta badan ay ku dhuuntaan argagixisada markay muxuu ahay soo jabaan oo kale goob ay ku dhuumanayeen bay ahayd Ee, runtii waxa weeyaan saddex saldhig oo waaweyn oo halkaasoo inta badan waxa weeyaan lagta dhexeeda abuuna qorshuhu ahaa waxaan isleenahay muxuu ahaa guud ahaan maaragtay ciidanka danab iyo ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya iyo waxa weeyaan ciidamada amisom oo iskarabsanaya muxuu ahay qorshahaas muxuu ahay si wanaagsan maaragtay u- ee u fuliyey Ee, runtii labadaas saldhigood ee maaragtay midna uu ku yaalo muxuu ahaa magaalada buula xaaji labana ay ku taalo muxuu ahaa lagta muxuu caanoole dhexdeeda runtii waxaan isleenahay ee ciidanka danab saddexda saldhigood ee muxuu taargetka ahaa guud ahaan maalinkii shalay ahaa si fiican bay u qabsadeen waxaanan isleenahay runtii muxuu waxaa ka soo baxay muxuu ahay wax midho dhala oo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ay u aayi doonaan firxadeen runtii ciidamadu muxuu ahaa hawadana way ka- muxuu ahaa kala socdeen ee dhulkana waa lagala socday waxa weeyaan baabuur ay ku kala firxadeen oo magaalada buulaxaaji ka baxay lagta markii muxuu ahay ilaa shan kilomitir ay xagga she uga carareen baa waxaa weeyaan duqeynaa lagu sameeye waaweyn oo xagga hawada laba baabuur baa halkaa ku gubtay midna waxa weeyaan baabuurta yareerka oo sagsiirhka loo yaqaano midna baabuurtan kale ee sugsuukida loo yaqaano oo inta badan ay adeegsadaan cadowgu Ee, runtii waxa weeyaan labadaa gaari muxuu ahay waxaa ku dhacay duqeymihii faraha badnaa ee nimanka lagu bartilmaameedsanayay maxaa saarnaa baabuurta kadib waxaan ka war helay baabuurta inay muxuu ahay niman saraakiil ahoo muxuu ahaa cadowga ka midihii ay saaraayeen oo runtii waxaa weeyaan ciidamada ka cararayay kadibna waxaan ka war haynaa in ma garanaysaa ay labadaa baabuurba muxuu ahay halkaa ku burbureen
barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo wacdada ayaad la socotiin dhegeystayaal
inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heer
qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta ayaad dhegeysanayseen markaana gaalkacyo kooxo hubaysan ayaa bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay ku duleen xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka magaaladaasi oo lagu magacaabi jiray mukhtaar axmed cumar tinle iyagoona goobta ka baxsaday dilka kadib waxaana dilkaasi ka hadlay maamulka puntland gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur ayaa sheegay in ragga hubaysan ay dhowr xabadood ku dhufteen isagoo ka sii baxayay xildhibaanka goob ganacsi oo ku taala waqooyiga magaalada gaalkacyo sidoo kalena ay dhaawaceen askari ka soo horbaxay markii ay dilka geysteen iyagoo baxsad ah gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay xildhibaanku u geeriyooda dhaawac culus oo kasoo gaaray xabadaha lagu dhusta hase yeeshee haatan ay socdaan howlgalle kala duwan oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilka xildhibaanka islamarkaana ay ka go-an tahay in gacanta lagu soo dhiga kooxahaasi waxa uu ku eedeeyey in dilkaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab sidoo kalena uu sheegay inaysan jirin cid ilaa iyo hadda loo qabtay dilka xildhibaanka balse rajeynaya in lasoo qabto dadkii ka dambeeyey siduu sheegay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa mararka qaar ka dhaca dilal loo geysto mas-uuliyiin askar iyo dad kale waxaana dilalkaasi inta badan sheegta ururka al-shabaab barnaamijka falaqaynta wararka qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal hagaag barnaamijka falaqaynta ayaad weli la socoteen markaana muqdisho kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim sheekh moodey oo wehlinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad ayaa kulan la qaatay guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka guddigan oo dhowaan magacaabay guddoomiyaha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka kooban toban iyo toddoba xubnood waxaana kulankaasi u ahaa mid isxog waraysi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil xaliime yarey ayaa shalay sheegtay in xildhibaanada labada aqal looga baahan yahay inay dejiyaan sharciga asxaabta si xisbiyada diiwaan gashan ay uga soo baxaan xeerarka lasoo saaro gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa kaga mahad celiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka habka wanaagsan ee uga guda jiraan howlahooda loo xilsaaray islamarkaana waxa ay isla garteen in doorasho qof iyo coda ay dalka ka qabsoonto sanadka laba kun labaatan iyo kowda barnaamijka ayaad weli la socotiin dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda
habar habar ma joogte haweeniyo rag makabayayna aanu kala harin
barnaamijka falaqaynta wararka qeybihiisii dhexe ayaana ku guda jiraa markaana warar dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose weerarka kadib waxaa goobjoogayaal ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo socday in ka badan saacad kaas u dhexeeya ciidamada kenya dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo saldhiga weerar ku qaaday dadka deegaanka qaarkood waxa ay sheegayaan uu jira khasaare soo kala gaaray labada dhinac balse aysan cadday karin intuu la egyahay al-shabaab oo ka hadla dagaalkaasi waxa ay sheegeen inay warar xoogan oo dhowr jahaha ay ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya ay ku sugnaayeen ee deegaankaasi hase yeeshee wax faahfaahina kamaysa bixin khasaaraha ka dhashay intuu la egyahay wararka aan maanta aana ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan deegaankaasi in gobolka jubbada hoose waxay sheegayaan in ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqayo ciidan iyagoona baadigoob ka ah xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku qaaday xalay saldhiga ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose barnaamijka falaqaynta wararka ayaanad weli dhegaysanaysa dhegaystayaal dib ayaan isugu soo noqon doonaa markaana waxaad ku soo dhawaateen xubintii kalabaan ood ku dhagaysan jirteen qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaada kalamaaney su'aalaan idin weydiinayaa qayladaan maqlayaay nimankaadkii la waayey hurdadii uga quusto u qandhaysan miyaa aryaa su'aalu aakhirayna koree soo qadaadaxuma qarsin xeera dhexdeed looga quusta miya qosolkaan maqlayaaye markii qaadka la waayey ma qoysaskii ka ladnaado qaadirkood mahadshaa warnimayow abwaaqali faarax ayir wou yidhi haddii qaadka la waayo qori maayo abwaanku heese loo lulo qoortoo qaadi maayo fanaanayaa qurayshta ammaane haddii qaadkii la waayey duulishii qayilay qaramay ka dhirgaan aloole haddii qaadkii la waayey qaxwadii la cabbaayey iyo qabcaley ma la waayey cabdillah waxaan ka maqli jiray guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe isagoo yidhaah aryaadhaha qaadkaas la waayey haba la waayee siddeetan iyo saddexdii qaad joojintii waxaan maqli jiray haba la waayee haddii la waayo haba la waayee haddii la waayo qaadka haddaynu hodmaynaa war aniga laftirkaygu waagi qaadka la joojiye waxaan maqli jiray bagaa loo joojiye baga baga war adan jumhuuriyadda somalilan qaad lagama joojin war qowdhinow war mahaysida dad koronavirus ka baqay qaadka ooma iskaga dhaqeen warnimayo war meesaane guddoomiyaha maamulka mandhaale cali rooba wuxuu yidhi jaad laguma gedi karo magaalada kadibna dumarkii qaadka gedi jira waa banaan baxeen war maruuba raqaa laydhaa aryaadhaha waxaan maqli jiray xaja rooba ruqe xaa isu galay aroodi waxaa la yidhi ummadda geeska afrika deggan oo dhan orama waaye abiy axmed miyaa kuu sheegay warkaas war farmaajo iyo madaxweynayaasha kale soomaaliduba ma la qabaan aryaadhaha waxaan maqli jiray sidaan uga haraasow hashii laygu habay maahan marka waxaan hubaa dadka somalilan iyo orommada hargeysa joogta inaysan kala yarayn war cabdullow waanad kala garanayne kuwa hargaysa jooga waa soomaali abbo war waxaan la yaabanahay gaboose iyo oromo waxaa isu galay warnimayahow waxaa la yidhi ardayda dadaala ee kaalimaha koowaad gala waxay noqdaan takhaatiir iyo injineero kuwa kaalmaha labaad galana waxay noqdaan maamulayaal ganacsato iyo dhaqaaleyahano waxayna maamulaan kuwii kaalmaha koowaad galay halka kuwa kaalmaha saddexaad galana waxay noqdaan siyaasiyiin waxayna u taliyaan ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad sidoo kale ardayda imtixaanaadka ku dhacana waxay noqdaan saraakiil iyo askar kadibna waxa ay ilaaliyaan ama dilaan ama inqilaabaan siyaasiyiinta waxaa intaas oo dhan ka sii daran kuwa aan weligood iskuul dhigan waxaay noqdaan odidhaqameedyo kadibna intii kaleo dhan ayay u taliyaan war arrintaas waxaan ku ogaaday imtixaankii ra'iisul wasaare khayrra qaaday siyaasiyiintu badankood waa ku guulaysteen oo kaalimaha horey ka galeen laakiin waxaa ku dhacay yuusuf garaad juuxa maryam qaasin iyo cabdiraxmaan taahir wasiirka hore waxbarashada war wasiir khadiijo kaalinta koowaad may gashe war islo weligiis kaalinta koowaad murur lagama gelin war wasiir canshuur isagoo indhaha isku haya imtixaanka khayra galaa war baylama dadka kubaasuu ku jiraa isagu war naba sareeye war wasiir goodax isagoo dibiddu ku maqan imtixaanka jimeelka loogu dira wacdaas buuxyadan anuu cawad baan u cabsanaya war wasiir warfaa imtixaanka uu ku baaso yaa ku dhacay wasiir kharafaan horta inta badan imtixaan la soo diyaarshuu ka shaqeeya boqolkii siddeetan iyo saddexna waa saxa war dad waalnaatiine wasiir maareeye imtixaanka waxaa loo soo qoraa meelaha banaanbuuxi war waxaa ka daran wasiirka gaashaandhigga oo imtixaanka looga dhigo su'aalo ahaa iyo maya wasiirka caafimaadka foosiyo imtixaanka koronavirus ma ku baastay war war ma haysaane wasiir jamaal imtixaanka waa laga bootiyaa war wasiir jamaal markii waran iyo gaashaan loo baahdo xildhibaannimada helay buu ku baasay imtixaankan war horta mahdi guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenku wasaaradee xukuma war waa kormeeraha imtixaanka wasaaradda maaliyadda iyo warfaafintana way isku dhadhow yihiin war warkan waad ku waalateene sheekadan jahligu aqoonta hogaamiyo waxaa soo bandhigay safiirka ingiriiska u jooga dalka yemen aryaadhaha anigu waxaan idin warsalahay ho waxaa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaaqaan waxa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaaqaan ma ogi boqortooyada reer aal sacuud asalkeedaa yuhuud ayaa ku yidhi aroada xuutiyiinta israa'iil kama soo jeedaan waad waalantihiine war yaa idiin dhahay shabaabaa sirdoonka israa'iil la shaqeeya war israa'iil khatar bay ku tahay midnimada ummadda carbeed waxaan maqli jiray waa boqol yahuuduye rag baabiirinayo baarka uu firaaye barqa laguma gaarin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baaljiriino bayda uu garaacin war waxaa la yidhi afartaa boqortooyiyo amiiriinta kaleeto jashooda sugaysa iyo dadka sheegta islaamka oo adduunka maanta ku nool haddii laysu urursho oo ordugaan laga reebo afka ruux kama yeero adinkii iska dhaafe yaa yaa minay awood kala waayeen ma afkiyaa juuqda gabayo carabkiyaa laga gooyey war jarnaal bariisin wuxuu yidhi ciidamo dhanaxdaan suuqyada geyni qooma been masheegayaal bay ahaayeen ciddii lagu arkay iyadoo badeexada qaali ka dhigayso waa la soo xirayaa uu yidhi maxkamadna waa la geynayaa warwar ma haysaane wasaaradda caafimaadku maanta baabuurta ambalaaska dhaawacyada lagu guri jiray bay soo saftay aydhiboorkaanay fayl u geliyeen waxayna yidhaahdeen koronavirus baanu karantiilaynaa markaama shantii milyanee huu bixinaysay baa la xalaalaysanayaa war baabuurtaas dhaawacyada qaraxyada lagu qaadi jire koronafayraskana ma lagu qaadaa aryaadhaha war ma haysiina heergaalkacyo qalabkii karoono lagu baaraayo ma heestaan laakiin xeelad kaley keeneen qofkii dayuuradka soo dega eraboorka xafiis laga furayaa la geyhaa ka kadibna kutub qur-aanhaa la soo hordhigaa ka kadibna inaadan karoono fayrus qabin ma kugu wallaahiyaa ma kugu bilaahiyaa ma kugu tallaahiyahaa la leeyahay kadibna marka u dhaarta waxaa la leeyahay qoodhaayo xerada intaa dayooradda soo saareed wax qandaamaad isku aragtay inaadeerow war mid ka mida dadkii gaalkacyo lagu dhaariyey ayaa hadlay oo wuxuu yidhi qodhiin iyo xeradiin ma anigoo nin weyn ah bay rabeen inaan korona sheegto war gaalkacyo qiso kaloo taakayaa badan baa ka dhacdaa la yidhi nin tuugaha wuxuu u soo dhacay niman iskaabula ay guri ay degan yihiin kadib cabbaar hadduu baarbaaru wuxuu helay jaakad xoogaa culus waa la cararay dhex intuu sii marayu wuxuu arkay fiilooyin iyo waxyaabo ka soo jeedjeeda asagoo shakisanoo fiirfiirinaya ayay askaru aragtay markaasay qabteen kadib jaakadii waxaa la arkay in qarax ku jiro kadibna asagii markii la waraysto wuxuu yidhi anu waa soo caday nimadow jaakaddan tuug bisaan ahaa beri baana ka ahay waxa ku jira kadibna meeshaad ka soo cadayna geey baa la yidhi hadda raggii iskaabulada ahaayoo alaabta isku qoofashay baa la soo qabtay marka isagiyoo la sii daayee sheekeeyo wuxuu yidhi weligay iyo allahay tuuganima xalay igu dareed markaan qaraxa soo caday cali dheere afhayeenka al-shabaab wuxuu yaqaanaa kaasoo kale saariq fii sabiililxasana waljihaad war xildhibaanadii iyo wasiiradii beeshaawiye baydhabay aadeenaa la yidhi walaalayaalow sidaga siinsiiya may baydhaba ka bilaabeen war siyaasadii sadaqa ma gashee waxay yidhaahdeen saamigaan ku lahayn koonfur galbeedaan rabnaa hayehee saansaan ku gud saxan saxan ku gud aan rabnaa miyay dhaheen war saamigooda may xafiiska ra'yisul wasaaraha u doontaan warnimaya umadaysaa maanta geedka ma joogo masaamiga la sheegay ayuu difaac uga jira war waxaan maqlay maday isaaqoo leh walba ma idinkama qana meeshin fadhiya aryaadhaha shibka dhahmaday isaaq beriga minow sidaas yidhi berriyaa la arki doonaa isagoo leh
walganeeyowgewlaalinbaxnaayeabdulow maanta haantiisii waa ka nasata soomaa warnimaya war ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaa lagu eedeeyey inuu dad shacaba guryo ka qaadanayo waxaana hadashay marwada madaxweynihii hore somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaana sheegtay in guriga hargeysa ay ku lahayd uu ku haysto muuse biixi waxayna ku dartay haddii boqol iyo kontonkan mitiran deganahay kula weyn tahay furaha u soo dirso wasiiradaada mid ka mida waa kugu soo dhiibayaa war marwadaasu deeqsisana haddiiba guriga firihiisa diyaar la tahay war madaxweynaha puntland deni wuxuu yidhi dowladda ka dhab maahan inay doorasho qabataa diyaarna uma aha dadka soomaaliyeeta ha ogaadeen aryaadhaha doorasha haddaysan dalka ka dhicin qof xaqiisa helaya ma jiri doono war ma qofkii xoog iyo lacag laha xaqiisa way kara war waxaa la yidhi dadku haddii aysan soo dooran cidda xukumaysa xorriyad heli maayaan war waxaa la yidhi qofku daqiiqadaha uu codka bixinayu xorya aryaadhaha qofka haddii codkiisa lagu cariiriyo ciil uma dhinne ogaadha warnimaya waxaa la yidhi labada nina haragga isku haysto hooyadood waa sida gacanta micnaha maraaya xirid ma haysata miya aryaha wareerin murya gacan aa laga wadaahe war bini aadanku waxbay doortaan ama waa la doortaa aryaadhaha kooshin gareen yaa madax uga dhiga horta koonfur galbeed war kooshin gareen c b b oo madax u yahay war waa kudkiyo kaba loo talinayow war taliya shub wuxuu yidhi maxaabiista ma la soo booqan karo war taliya shub wuxuu yidhi wasaaradda caafimaadku dhakhaatiir ma keenna xabsiga aryaa dhakhaatiir la xidhaa intaad ku aragta ma maran taha adug
koonkan aadmiga jooga aad iyo aad ayuu umahadsanyiin kalabaan saaxiibayaal waxay gabagabo ahayd barnaamijkii falaqaynta wararka ee raadiyo cadaad oo maalnimadan aad kala socoteen anigoo mahad ayaan la socodsiinaya barnaamijka tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid a kalmaha sugaanta nabadgelyo